فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah ciidamo ka kala tirsanaa maamulada galmudug iyo jubbaland oo lagu laayay weerar ka kala dhacay gobolada mudug iyo jubbada hoose maxay tahay shaqada ay hayaan ciidamada soomaalida ah ee maamulada shisheeyuhu dhisay la shaqeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo lagu eedeeyey in ciidan ahaan ay u qortaan dembiilayaasha tuka cambaarle ka dhex noqday bulshadii ay la noolaayeen waraysi ayaanu idiin haynaa qaybta labaad ee codadkii laga jeediyey xafladda caleemasaarka nabadoonka abubakar gaabane oo ka tirsan beesha abgaal warbixin caafimaadka ku saabsan oo ka hadlaysa faa'iidada bocorka ayaa barnaamijka qayb ka ah sidoo kale waxaanu idiin haynaa xildhibaanada dowladda federaalka oo u hambeliyeeyey haweenay u olo-olaysa arrimaha qowmaluudka oo mar labaad xildhibaan ka noqotay dalka maraykanka iyo waraysi ku saabsan wax soo saarka xagga beeraha ee gobolada jubbooyinka oo diyaargarooba dhegeystayaal insha allah barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي maanta dagaalla ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada mudug iyo jubbada hoose kuwaasoo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin mudug haddaanu ku hormarno ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka weerar waxay kula jarmaadeen fariisin ciidamada maamulka galmudug ay ku leeyihiin deegaanka shabeelow oo u dhow deegaanka bacaadweyn ee koonfurta gobolka mudug dagaal xoog leh ayaa halkaasi ka dhacay diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayey sidoo kale ciidamada qeybta kow iyo labaatanaad ee dowladda federaalka ah oo gobolka mudug ku sugan ayaa u soo gurmaday ciidamada la weeraray hase ahaatee ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo mar horeba sii diyaargaroobay ayaa iyagana dhabaha u galay xogta intaanu ku helnay ugu yaraantii saddex iyo toban askari ayaa laga dilay ciidamada maamulka galmudug kuwaas oo sagaal ka mid ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay kor istaageen dhaawacyada waxaa la sheegayaa intaa inay ka badan yihiin sidoo kale waxaa jirta sanad ciidan oo laga furtay askarta weerarka lagu qaaday geesta kale gobolka jubbada hoose saaka dagaal ayaa waxa uu ka dhacay buulaguduud iyo baarsanguuni oo ku yaalla duleedka magaalada kismaayo ciidamada la weerarayna waxa ay difaac u ahaayeen amxaarada iyo kenyaatiga heesta magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen fariisimahaasi ugu yaraantii afar askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland ayaanu xogta ku helnay in dagaaladaasi lagu dilay islamarkaasina wax ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku furatay laba qori waxaa xusud mudan in ay dhaawacmeen toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland fariisimaha ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihin duleedka magaalada kismaayo oo kuwa saaka la weeraray ay ku jiraan waxa ay sanadihii lasoo dhaafay ahaayeen bartilmaameed ay beegsato xarakada shabaabulmujaahidiin marar kala duwanna waxaa lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyadoo hub kala duwan laga furtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ciidan ahaan ay u qortaan dembiilayaasha tuka cambaarle ka dhex noqday bulshadii ay la noolaayeen indhergaradku waxay sheegayaan in maamuladan shisheeyaha la shaqeeya soomaalida ahi aanay rabin in qof wanaagsan ay askari ka dhigtaan haddaba nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka tirsan indhergaradka ku sugan gobolka mudug ayaa u warramay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan waxaana ugu horrayntii weydiiyey waa ceynkee ciidamada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya waxaana ugu horreyn uu ka warramayaa bal ceynka ay yihiin ciidamada maamulka galmudug bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin adeer horta waa dhowahay aad baan uga mahad celinayaa idaacadda alfurqaan inay jaanibkaana siisay marka koowaad horta ciidan in la fahmaa la rabaa ciidan waxaa lagu yaqaan laba u qaybsamaa dalka gudihiisa mid baa difaaca oo shoob baraha nabadgelyo xumada tuugada dhaca kufsiga la dirira midna khaarijul wadan uu difaaco xuduuduhu jooga cadowga banaankaau joogaa kuwaani marka cadowgii banaanka joogi jiray ayagaa dalkii soo gelishay oo maanta soomaaliya waxaa la dhihi karaa cadowgeeda koowaad diiniyan waa dunuwiyan deeris ahaan iyo xuduud ahaan diin iyo adduunyo iyo xuduud ahaanba waxaa noogu horreeya cadowgeena etoobiya ka soo wada inay madaxtooye keeneen waxaa la dhihi karaa arrinta gudibad gudibidii sidaas waayo cadowgii dibadda ahaa ma difaacayaan cadowgii gudaha ahaana ayagaaba eba laftoodaa ah dadkii bay dhacayaan gabdhihii bay kufsanayaan hantidiiba inta ka dhacaan ee qaad ku gadanayaan waxaad maqlaysa haddii daliil ahaan lagu saaro laba kun in lagu dilay ninka laba kun oo shilin nin ku dilay wax ka cadowsan oo gudaha jooga anugu ma garanayo marka annaga kuwa kan halkan jooga ee galmudug waxay noo qabtaan iska daaye waa dhibaato koonka dushiisa saaran oo meeshay degaan dadka waxgarata dadka caqliga leh looga qaxo haddeer ayaan dhoweed meel cabaar noo jirto ilaa soddon kilomitir ay soo degeen deegaankii waa laga barakacay sidii in col soo degay sababtaa ay tahay gabar daymaayaan neef aryoo meel maraya daymaayaan xabadda waa iska ridayaan dadka baabuurta waa dardarsiinayaan cadow marka ka daran oo hadda gudaha joogaba anigu moog inay marka wax noo qabtaan iskaba dhaafe dhibaato koonka saaran oo ciidda lagu cusleeyey oo ummaddan daba joogta oo masiibaa oo hooleeya oon ka harayn waayo maamuladan dalka ka jira ragga ay ciidanka ka dhigtaan waa dad ceynkee ah ma ummad wanaagsanay xushaan mise dad xun bay xushaan mise kalama soocaana qofka u yimaado idil bay askari ahaan u qortaan ciidamada dadka hadda soomaaliya ciidanka looga dhigayo berigii hore askariga marka la qoraayo waa la kontarooli jiray caafimaadkiisa akhlaaqdiisa tartanaa loo geli jiray waa la kala dooran jiray haddeer waxaa lagu doortaa askariga yaa reer hebel u dhib badan kee ugu tuugsan kee ugu diinla kee ugu saqanjaansan kee dadka dila qofba qofku ka xumaayo horta ciidanka marka koowaad laga dhigay oo dadkaani waayo nimanka madaxda sheeganayaahi nimanka waxay rabaan inay ku qarataan qofku hadduu qof xisaabtamaya yahay oo ehel dhowrayo oo dad leh oo waalid soo dirsaday dadkii soo dirsaday wuxuu kuwa noqduu doonayaa laakiin nin nin soo dilay kaliya mid habeeyartii dilay mid adeertii soo dilay mid walaalkii dilay mid qaraabo toban qofooda soo dilay qof kasta oo qariban oo qabiixa oo bulshadii uu ka dhashay la noolaa waayaa ciidan loo qortay si ay ayagu magacahaan ugu miro goostaan waxna uusan u weydiin haddii marka qof wanaagsan la qoro qof wanaagsane wax wanaagsan buu rabaa wuxuu rabaa inuu wax difaaco mabda inuu yeeshuu rabaa kani marka mabda male kii keena wax weydiin maayo hortiisaasuu u socdaa wuxuu arka waa dhacayaa isaguna midkaasuu ka rabaa sababtoo ay tahay wax alla wuxuu gaalo ka soo qaraarto iyo wuxuu dadka soomaaliyeed ka dhaco iyo canshuurta uu aruursado iyo xoolaha isbaaro u qaato akoonadiisuu ku shubanayaa kuwaanina wax weydiin maayaanba qof wanaagsan haddaad raadiso wax xisaabtamaya dadaan xisaabtamayna meesha la keensaday oo dadkii dhibaatada soomaaliya ku hayay dhammaantood ah oo derbiya jiifkii iyo dadkii aqsunaaska kaliya wey mashruuc la yidhaahdo argagaxisa la dirir oo shisheeyuhu uu wata ayaa soomaaliya ka jira ciidamadan waxaan la socnaa inay etoobiya iyo ciidamada lamidka ah ka barbar dagaalamaan geesta kale sidee bay ku yihiin marka ay arkaan nin gar weyn leh oo khamiis wata iyo gabar xijaabka jiidaysa oo indhashareeran ee masaajid laga aadaamayo dugsi qur-aan ardaydu qur-aan ka akhrinayaan bal ka warran dareenkooda mararka qaarse wax weerarma idinkaga yimaadaan oo diinta lid ku ah
horta argagixisa la dirir horta magacaan gaalaa bixisay iyadana waa loo soo dhiibo waxaa la argagixiso wax la yidhaaha lala dirirayaa dadka argagixisada iyaga loogu sheegana awal isna iyagu agoonsiisa sababta markii horeysa waxay difaacaan baaboolin dadkii muslimiinta ahaa oo ilaahay kitaabkiisa ka run sheegaya magacaas loogu baxshay iyaguna waa qaateen waxaa la rabaa marka barnaamijkii ayaga bilxagsi a loo geliyo gaaladii saaxiibay ka dhigteen dadkii muslimka ahaa oy rabeen inay la rabay inay maaragtay garabkiisa istaagaan axada waa looga dhigay taasi waa midaas magacaasna waa loogu baxshay iyaguna hadda ma haysan garan oo markii horeba dadkii derbiyada laga soo aruushay ahaa iyaba dadkii ummadda wax fahmaya ma haysan ahayn midda kaleeto annaga dhibaato muuqmuuqatay nagu hayaan haddeer ee gobolka mudug maamulkan galmudug la baxay magaalada burcel ee gobolka galguduud hadda la joogo saaxadan masaajidii dadka muslimiinta ahaa waa u diideen inay lagu tukado wax lagu barto dhowr masaajiday xireen maamulkaas galmudug sheeganaya iyo mooryaanta sunnaadka wata iyo nimankii mushrikiinta ah oo deegaanka hor u maamuli jiro ayaga waxa ku wareejiyaana ka dambeeya gurceel iyo dhuusabro isku wada labadaba socdaan idaacadaha laga hadlaayey inay yidhaahdeen qof garweyn iyo gabar xijaaban oo indhashiraa seeta meel ay ku tukato iyo meel ay ka soo baxdo iyo meel shacaa'ir islaam ka muuqato midna ma arki karno gurceel waxaa ka jira in dadka diinta islaamka aasaaskeedii dadka muslimiinta diinta islaamka meelaha lagu barto oo ilaahay lagu caabudaa waa masaajida ugu horeysa iyo dugsiyada qur-aanka dugsiyadii qur-aanka iyo masaajida inay xirayaan dhibaatadaasa ka jirta waa dhibka ugu weyn oo maanta awalba waa lagu ogaa inay muslimka dilaan laakiin shacaa'irta islaamka xoogaa waa laga lalaha jira hadda waa la banaystay dhibkaasaa marka ka jira marka adeerow nimankaasi aniga wax khayra haba yaraatee oo adduunyada ay ku hayaanna kuma arag ayaguna ma noola lagumana noola diin islaamna ma rabaan gaalo la yaqaana maalkii ahaay gaaladii carada joogtay oo gaalada gaal caadiya isuma yaqaan oo wixii gaaladu ay rabtana ma rabo muslimna maahanoo wuxuu muslimku rabay ma rabo meel aan la aqooni jiraa nimankaas waayahay haddaad iswarsateen marka odayaashiin gobollada dhexe maxaad xal u aragtaan mar haddii xaaladdu saa u taal wallaahi horta adeerow dadku waa bulsho tiro badan gobollada dhexe waa dad badan yihiin ummadaas soomaaliyeed wadaad iyo muwaxid iyo mushrik iyo murtad mid kastaa ka buuxa tala meel ma uma wada taal laakiin dal dadka dalka iyo diinta iyo dadku inay dhaqnaadaan rabaani waxay doonayaan inay shareecada islaamka lagu dhaqo oo dadka islaamka oo shareecada islaamka u diriraya ayuu waxun xiriira la yeeshaan meeshii shabeebaha joogeene nin soo daahirta kara xajiirkiisaas oo ismuuji kara iyo nin qarsoon oo asagu in hoostaas wax ka wadaba dadka ehluxalli walcabdiga ahi dadka iyo dalka iyo diintooda in lasu madax banneeyo ayay jeclaalahayeen annaguna intaas leegaan jeclaalahayn wiilashaan ilaahay subxaana watacaala fidnada qoorta u gelshana ilaahay gaalada ha ka badbaadsaan leenna haddaysan badbaadayna ilaahay nagu dhib jiro dadka soomaaliyeed guud ahaantood maxaad usoo jeedinaysaa wallaahi nin yahow ciidamadaas horta annagu aan ka cabanaynaa ka gobolla dhex ahaan meel kasta way joogaan soomaaliya dhanay joogaan bal waxaa la dhihi karaa waa nagala kasii daran yahay oo carro naga sii daran baa jirta annaga hadda maamulkan galmudug sheeganaya hadday mooryaana iska joogto hadday waa wax hadda la cusuba nalka duukayo marka dadka soomaaliyeed horta ilaahay subxaana watacaala inay u laabtaan waxa kani waa ciqaab dadku ilaahay subxaana watacaala ma dulmin dhibaatadii qabiilka iyo isdilka lagu hayaya midhahana ka dhasheen in dadka ilaahay u laabtaan qofkii maanta nool oo xayaatada ku jirto xilli uu gaari doono lama oga ilaahayna waa la isweydiinayaa waxa maanta dhacaya waxaan usoo jeedinayaa dadka soomaaliyeed inay diintooda hoos u fiirshaan dabada guryaha yaal fiirshaan culummada muwaxidiinta oo runta sheegaysa oon birana u xalilan fiiriyaan ay diinkoodii meel ka raadshaan meeshii diinkoodu aado inay aadaan haddii diinkoodu hada aysan aysan diinkooda aysan raacinna kolley hoogaasay ku jiri doonaan kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka tirsan indhergaradka gobolka mudug intiina inala socotay habeenkii xalay waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee kalimaad laga jeediyey xaflad caleemasaar u ahayd nabadoon ay dooratay jufada oobakar gaabane oo ka tirsan beesha abgaal wilaayada shabeellaha dhexe ayaa nabadoonka guddoonsiisay qori aaka ah iyo booshkiisa kitaabka qur-aan kariimka ah iyo gaari cusub munaasabadda oo ka dhacday degmada aadan yabal waxaa ka soo qayb galay dad kala duwan oo lagu casuumay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha wacaysle daa'uud xasan aadan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun walaalayaal ilaahay yaa mahad iskale iskugu kaanya keenay degmadan aadan yabaal na siiyey amni iyo istiqraar aan iskaaga nimaaday jihooyinka kala duwan afar gobol baa la iskaaga yimid baa la dhahay laakiin way ka badan tahay afar gobol waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha hadday ahaa laheeday nuqabada guud beesha abgaal ismaan runtii waxa waaye abubakar abgaal dhexdiisa wuxuu ka yahay wuxuu ka joogaa makaano weyn siaad ogtihiinba waa hoggaankii abgaal ismaan hogaanka dhaqanka abgaal ismaan waxaa waaye abubakar waxaan rajaynaynaa marka in abgaal ismaan midnimadiisii maantay ou midoobaan baan rajaynaya ilaahay ha ka dhigaan leennahay sababtoo ah waa nin culummo ah sheekh- macallinka sidaan ku naqaano waxaa la yidhi urbadel baa socda maanta waxaa lagu dhaqmayaa kitaabkii ilaahay baa lagu dhaqmayaa waxaa waaya marka waxaa loo dhiibayaa sharciga ilaahay nin yaqaana maanta ummadda soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah waxaa weeye inay mudoobaan qaraabaa la yahay saddex xaq baa la isku leeyahay hadday xaq darisnimo tahay hadday xaq qaraabo tahay iyo hadday xaq muslimba tahaba wax dadkan miday kara amba dowrka dadka muslimiinta yaqaan waxaa weeye kitaabka ilaahay oo kaliya dadka labada isla qabiilku waa basal baa la yidhi waana aragnay abgaal aa laga soo tegey waxaa laga soo tegey jinfooyinka hoose waxay tagtay jinfada ugu hoose inay isdishay tagtay maxaa keenay waxaa weeye kitaabka ilah laga tagay maantana waxaan joognaa inay ummaddii muslimiinta ay dhammaan ay midowdo qabiilooyinkii kala duwanaa ay midoobeen hadda meeshaan isku dad walaal ay yihiin waxaa la rabaa marka kitaabkaas ilahay inaan awalan inaan gacanta ku qabsanno oon ku midowno waxaan rabnaa marka ninkii qabiil u dagaalami jirow maantay waxaa la rabaa towbaa lagaa rabaa waxaa la rabaa ilahay kitaabkiisa inaad u dagaalantid kitaabka ilahay inaan u dagaalanaa la rabaa odagii caraadi jirow oo- oo beel kale ku caraadi jirow inaad ka tanaasuside waxaa la rabaa dhallinyarta aad ku caraadisid inay kitaabka ilaahay u dagaalamaan cadowga maanta dalkayna qabsaday aan iska kicinno galgaduud hadda waxaa isoo wacayey ugaaska saddex iyo sagaal amba murursade sheekh cabdulaahi axmed gurux oo hadda isoo wacayo oo dhahay u hambeliyeynayo oo dhahayay sheikha igu salaan marka ummadda muslimiintii way midoobeen waxaa la rabaa marka wax isla qabsi waxaa la rabaa midnimo taasaana waxaan ku yeelan karnaa tayo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa suldaanka beesha waceesleh suldaanka waceesle daa'uud xasan aadan sidoo kale waxgarad kala duwan ayaa munaasabadda ka qayb galay waxaa ka mid ahaa nabadoon xaaji roog markiisa ayaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليا الأرض مركوغو الرئيس وسلامته دمانتهم هيبدا يا شرف كما هان كم موضح waxaanse ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u muuqanno iyo codka aan leennahay inuu daacad inaga noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun berigana haddaan idiin sheego oo urbedelka meesha ka muuqda haddaan wax ka taabto waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed waxa ku beeray annagu waxaan nahay ummad fitro islaamiya ku dhalatay gaala muddo dheeray waxay ka shaqaysay sidii loogala beddeli lahay waddadii xaqa aheed noogula dhigi lahay waddo baadila waxay noo soo direen niman shiico ah oo berigii hore dalka laga keliyaystay ilaahay baan idinku dhaarshayaa abgaal ismaanow taariikhdau ku jiraa shiribka abgaal ismaanoo ahay salaan qabooba sayd mukhtaar siciira sinta nooga qaad ee waxaan ognahay nimaan intaan ahel aho maa fadhiidin nimaan reer lahayn ma jiro reerkiisana nin kale ma maamuli karo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xidharkaiyo dhulalka iskale walaalahayow doqonnimo annagu aan diidna ilaahay ma qaadanaya waa maya cid kale cirka iyo dhulka ma maamuli karto oona alla ahayn waxaan leennaha markaa abgaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haybaddii uu soo maray ama dawla islaamiya horta inuu ka rumeeyo waa loo baahan yahay waxaa nagula sidkay beri hore fiirsha ilaahaan idinku dhaarshay waxaa yimid oo hadda aan marti nagu ahayn oon wada garanayno wadaad baa yimida khaliifa wuxuu yidhi reer tolkeeyow jannaan idiin ballan qaadayaa janno ma rabtiin owrka nagala beddelaayo waddada nala tusinaayo oon beriga cagta naloo saaraayo waxa u dhexeeyaan rabaa inaan wax ka taabto waxaa la yidhaahaa aabba shiikow aflagaado wallee mahay nimaan ku dhalin inaad aabba tiraa aabba shiikow haa janno waan rabnaa wuxuu yidhi dhegaysta way idinla dardaarmaa jannada waxaa idinka xiga haya aabba shiik dhayda iyo dhacaanka iyo wixii dhunuxsan ii keena hasha tii dhashaa iyo isii ariga tii dhiig leh dhallaankiina soo qadiya iyo tii dhashiya xaaska maxaa dhacaynahay odhan runtii waa dhibsanaya xadhugana dhaliilaha ducaan idinku dhooba ruux dhaawan baa diidayaa dhawaqa kayga hoy waxaa layidhi khaliifo ummaddi waa barakacisa waxna uma reebine waxqabadkaaga waxuu laeg yahay wuxuu yidhi maxaa habar dhibaataysan maxaa habar dhibaataysana beled ku dhaangoysay ayadoo maryihi dhigatay ee dhaanta tumanaysa burdahan dhagaha ugu shubee dhaqata reerkeeda hadday inan yaroo dhaban cas tahay waa iskaba dhaafe intaan dhinac fadhiistaa tusbaxa ula dhowaadaayo walla dhaqan adduunyada ma yaal aakhirada dhaafuun ma maqle marka fiiri waxaa la rabaa marka berigana middana la tusiyey taasu waxay ahaaday mid gumaysiya waa mid dabaalnimadu qofka caqilkaa iyo qofka dabaalka hadda waxaan naqaanaa oo abgaal wuxuu leeyahay dhaqamaad uu lahaa jiray ilmaha qaloonka haddii laysugu daro ilmaha qaloonka haddii laysugu daro canuga caqliga badan ka dabaalkaa wuxuu leeyahay niyo waxaa tidhaa mdhe anna yamyamyamyamyamyam aan leah qaloonka yaa lahay yamyamaa lahay ma maqleh ilaahay subxaanau wa tacaalaana wuxuuna leeyahay dhegayso inna allaha yuxibu almuqsidiin ilaahay wuxuu jecel yahay cadliga iyo garsoorka berigow noo yimiday kutubki alleh ilaahay subxaanau wa tacaala dhegaysta waxaa waaye ilaahay haddaan rabno abgaalow ilaahay waana rabyaa haddaanan annagu rabinna ilaahayna ma rabyo war annaga isilkaynu isirkaynu ninbaa inta hadlaaya markaasu wuxuu yidhi soomaalidu ka hadlaaya wuxuu yidhi isirkaynu soomaali waa ahalka tawxiide wuxuu yidhi isirkaynu soomaali waa samiyo tawxiida maxaan gaalka ula saaxiibnaa waa su'aal furan war annaga gaalo maxaa nagala dhexeeya waa maya walaalahayow anigu ku dheeraa maayo waa iska gaabinayaa warka mana gelaayo gabag kale iyo wax dheerdheer geli maayo waxaan leeha waxaan leenahay ilaahay aanba la qaadno waxaan leenahay man ansaari ilallaah yaa ilaahay dartiinna ugu gargaarayay beriga taagan yihiin berigay taagan yihiin maalin dhoweedaan waxaan arkay niman tabliiqa waxaan idhi nimayahow haddaan idiin sheego adinku xirigaad haysiin xoolo kuma jiraan waa baxdeen niman murtadiin oo xeradoodii joogo afku cagaaran yahay ad u tagteen oo qorya korka u saaran yahay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam haya walaalahay masaajidkana keena doofaaraad masaajid u wadaysiinaan idhi horta xirigaad haysiinba xoolo kuma jiro marka walaalahayow waxaan ku gebagabaynayaa anoon dheerayhayn gaba tawxiid ahaan rabay inaan sheega laakiin ka gaari maayo wakhtigaa gaabane gabagaas wuxuu ahay allihii xirkaan taagay ee ciidda gogol yeelay baddan caariyaysiiyo duldhigay webiga caagaaga dhirta caynba cayn nooga dhigay ku cibrad qaadayno allaha coodka caaniyo caddiin calaf inoo siiyey asigaa carshiga weyn leh oo lagu ciseeyaaye noolaha asaa caawiya oon cidu u kaalmayne gaalada cawaantaa allaha fayris ku cadaabay ciidamaha ilaahay ayaan cidina koobayne kaloona fayriska aad maqlaysiin waa mujaahidiin aan salkooda la aqoon waayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soo diray haddii aan idiin taabtana ilaahay subxaana wa tacaala markii la yidhi magaaladan gala ee sujuudku gala adeegoo dabada ku siqaaya ay ilaahay warkiisi bedeleen ilaahay muxuu yidhi fabadela aladiina dalamuu qowlan khayra aladii qiila lahum faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijsan min asamaa'i bimaa kaanuu yafsuquun marka ilaahay wuxuu keenay cirkow cudur uga keenay toddobaatan kuna saacadiba naf weynaysay marka beriga kaloora fayrasku waa ciidan ilaahay laakiin aduu mataqaan rabbi aa keena gaalowna ku halaagay marka mujaahidiintu waa farabadanyihin ilaahay ciidamaha ilaahay ciidamaha ilaahay ayaan ciduna koobaynin intaasi kadib waxaa isaguna goobta ka hadlay nabadoon mukhtaar dhuubow oo ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadda lagu casumay bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaantaas iyo mahadda alle ka mahadinta alle ka bacdi waxaan salaamaa martida kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan calaa masaarka naqiibka biisha abubakar gaabane martidaasoo ay ka mid tahay martida naga soo gaartay galguduud oo ay ka mid tahay martida naga soo gaartay hiiraan dhammaantiin waxaan idin leenahay ku soo dhowaada gacmo furan ayaan idinku soo dhowaynaynaa ayaan idin leeyahay intaas kadib haddaan u soo laabto xafladda iyo xaaladeeda xafladdan qabanqaabadeeduba waxay soo socotay muddo dheer ayay soo socotay maantana waxay joogtaa ugu dambaynteeda iyo caleemasaarkeedii naqiibka lagu caleemasaarayo waxaan leenahay naqiibkaas allah ka dhigo kii loo aayo oo lagu khayro allah ka dhigaan leenahay naqiib magaca la yidhaahdo waa magac taariikhda islaamka aada ugu fog oo qiimo aada u ballaaran leh haddaan wax yar ka taabanno taariikhdiisa sanadkii saddexiyo tobanaad ee nubuwada magaalada la yidhaahda yathrib waxaa ka soo xijiyey muslimiin isugu jirta ows iyo khasraj kuwaasoo ka koobnaa toddobaatan iyo saddex haddii la kala saarana kala ahaa lixdan iyo labo reer khasraja iyo kow iyo toban reer owsa raggaasu waxay la kulmeen nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam kuwaasoo kula kulmay buurta caqaba heshiiskaasoo la magabaxay caqabatu thaani heshiiskaas waxaa ka soo baxay nabigu markuu dadkii wacdiyey heshiisna uu la galay waxaa ka soo baxay oo uu ka dalbada dadka inay iska soo saaraan nuqaba waxayna soo saareen labaiyo toban nin kuwaasoo naqday kuwii gogosha u dhigay diinta islaamka magaalada yatrib magaaladiina markii nabigu uu galay ee isu bedeshay madiinatulmunawara marka naqiib taariikhdaas foguu leeyahay ciddii loo cayimo oo magacaas ku shaqay haysana waxaa looga baahan yahay in ay samayso shaqo badan dadka uu ugu yeerto diinta ilaahay bulshada ay dhexdeeda ka ahaato qof qiimi weyn ku leh bulshadana ugu yeera gacan naxariis badan marka sidaas darteed waxaan leenahay naqiibka khayr badan aan ku tuhmaynaa khayrkaas aan ku tuhmayna kii ku shaqeeya allah ka dhigaan leenahay macalifara weyne aadaan u soo dhoweynaynaa ma aha nin shaqada ku cusub tahay qabiilka guud ee loo dhiibaa un ku cusub koogiya waa nin gobolka aada uga soo shaqay jiray meelo badan ka soo shaqeeya gobolka laguna yaqaano shaqo wanaagsan iyo hufnaan marka waxaan leenahay wanaaggaas aan kugu dhaqaano ilaahay kuu kordhiyaan leenahay beesha reer abubakar beesha waxaan leenahay naqiibka ha la garab galo garabka ha laga istaago ha lala shaqeeyo ilaahay kuuma daraadee asamciyo wadaacana ha la siiyo beesha waxaan kula dardaarama ahon leehay abubakarow duqaad maanta soo doorateen waa nin diig badana derijaye waxaa lagu yaqaan daacad iyo khayra dalka iyo dadkaba kii anfaca ee diinka ku hogaanshay dibna aan u dhigin ee shacbiga hore u daandeeya daa'imow ka yeel adiga aan kaa dalbanayaa waxaa iga dardaarana warkana ugu dambaysiiyey dadweynaha duqaan doortayow laasin daba jooga dibindaabyayaan lagu dayine daacad u ahaada dariiqii rasuulkaya intou diinka daba joogo daaca oo mudaystee aqbala waxuu idiin dooro diintu waxay qoraysaa hoggaan laga dambeeyaah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa aanu ku dhaafno kelimaadka laga jeediyey munaasabadda ka dhacday degmada aadan yabaal maanta waxaa mar kale xildhibaanimo loogu doortay dalka maraykanka ilhaan cumar oo ah haweeney soomaali ah taas oo qaxooti ahaan ku tagtay dalka maraykanka haweeneydan ayaa waxay ku soo caanbaxday inay u ololeyso arrimaha qowmanluudka dadkaas ayaana u badan kuwa u codeeyey marar kala duwan waxay u gaftay diinta islaamka soomaaliya waxaa ka jirta dowlad federaal ah oo shisheeyuhu soo dhisay taas oo maraykanku uu ka mid yahay dowladaha ay ku daaban tahay amaba xiriirka la leedahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo iyaga qudhooda uu hor yaallo xeerka jinsiga oo arrimaha qowmanluudku ay ka mid yihiin ayaa waxa ay u hambaliyeeyeen ilhaan cumar xildhibaanadaas waxaa ka mid ah oo aan codkiisa ka soo qaadanayna inkastoo aad u badnaayeen sakriye maxamuud xaaji cabdi oo ah nin caan ah anigoo ah xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi dhex taagan golihii shacabka soomaaliyeed waxaan hambalyo kal iyo laaba u dirahayaa saaxiibbaday xildhibaannada oo dhanna ay iga codsadeen inaan diro in badani waxaan hambalyo kal iyo laaba u dirahayaa gabadha la yidhaahda ilhaan cumar oo ah xildhibaanad soomaali u dhalatay laakiin maraykan ah oo ku adkaatay inay ku soo noqoto golihii xildhibaanada maraykanka ama house of representative waxaa la yidhaahdo muxuu aha kongareska maraykanka ku baastay hambalyaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku faraxsan tahay shaqaday qabatay baannu ku faraxsannahay waxay qaban doontaan ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inay dariiqeedii ku socoto oo ahaa udoodidda xuquuqda dadka dulman udoodidda xuquuqda dadka dulman ee adduunka iyo caalam alislaami iyo caalam alcarabi iyo soomaaliya intaba Ee, waan ugu hambalyaynaynaa taasayna ku soo baxday yay ka leexan jidkaas hambalyadaasna waxaan rajaynayaa inay gaarto oo meediyaha ay gasho ee, dadka soomaaliyeed oo dhanna ay u hambalyeeyaan Ee, xildhibaano badan baa nahay ee, laakiin anaa hadda kaasi wuxuu ahaa sakariye maxamuud xaaji cabdi oo u hambaliyeynayey haweeneyda soomaalida ah ee maraykanka xildhibaanka ka noqotay waddanka soomaaliya waa mid barwaaqa soorana oo ku wanaagsan xagga xoolodhaqashada iyo wax soo saarka beeraha haddaba waxyaabaha ka soo go'a gobollada jubbooyinka amaba bulshada ku dhaqana ay beertaan ayaanu ka waraysanay nabadoon maxamed jimcaale khayre oo asiga qudhiisu beeraleyda ka mid ah nabadoone asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Ee, kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga rantaa bal wax soo saarka gobolada ee, jubbooyinka oo aad ka mid tahay dadka een, ay, ee, ku dhaqan آه، waa ku dhowahay abti ilaahay mahadii wax dhibaataa male waa la fiican yahay adinkana waa idin ducaynaya ilaahay khayr haydin siiyo waad ah, idaacadda alfurqaan oo si wanaagsan uga shaqaysa diinta allah idinka aqbalo annagana allah naga aqbalo intaa in duca weeye marka haddaan ku- su-aasha aad weydiisa u gudbo waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa weeye dhul wanaagsan oo wax soo saar leh oo barwaaqo leh oo wax walba oo lagu abuuro soo saaraya ayaa ilaahay soomaaliya siiyey qaas ahaan jubbooyinku waa qaas waxa ka soo baxa iyo beerahoodu waa ku filan yihiin soomaaliya waa ka badan yihin aaday uga badan yihin marka sidaas ayaa ilaadka dhulka u yahay aad baana loogu nimcaysanya maxaa ka mid a waxyaaba aad xusi karto ka soo baxa waxaan markaan kala qaado beertu waa labo mid waa mid roob ku baxda midna waa webiga iyo biyaha oo inaad dhasheega ama beeraha jiimada ah ayay u kala baxdaa marka haddaan ku hormaro eh, beeraha dhasheega aad bay u qiimo wanaagsan yihiin waxa ka baxana aad bay u badan yihiin markaan haddana sii kala qaado beeraha waxa ka baxa geeda waaweyn oo ay ka mid yihiin liinta oy ka mid yihiin ilaahayba haddana cambaha oy ka mid yihiin babayga ayaa ka mid ah geedaha waaweyn weeyi beeraha asendooyinka iyo kuwa lamidka aad ka hadlaysa aa kuwa beeraha asoodooyinka oo lacagta la geliyo oo matoorada biyaha laga siiyo weeye kuwaas waxaan ka hadlayaa oo webiga biyihiisa lagu soo furo biyaha webiga lagu soo saaro oo tubooyin haddii la rabo la siiyo oo laga soo qaado oo markaa beeraha lagu shubo markaana sidaa lagu abuuro ayaan ka hadlaya marka haddaan sii wado waa geedaha waaweyn oo intaan tilmaamay weeye haddaan haddana ku celiyo haddaan ku celiyo waa beerta liinta weeye waa cambaha waa babayga haddana qudaarta kale oo sii hooseysa waa mooska geedaha waaweyn uu ka mid yahay waxa weeye waa beerahaas waa jiimada waxaana lagu abuuri karaa wax kasta oo khudaara oo ayuhu nuuca waxaa lagu abuuri karaa waxa beeraha roobka ku baxa oo ayuhu nuuca ayaa lagu abuuri karaa marka ah, beerahaasu noocaas weeye beeruhu dhasheegi waxay u kala baxaan beero jiima oo matoor lagu saaro oo ilaadkiisa lagu waraabiyo marka waxay ka siman yihiin khudaarta markii ilaad biyuhu ka laabtaan eh, dhulka eh, dhulka dhasheega waa la abuuranayaa wax walba oo lagu abuurana wuu dhalaya marka geedaha waaweyn markaan kasoo gudbo khudaar ballaaran oo fara badan oo xataa aan hadda lasoo koobi karina jira marka aan tilmaamo qayb ka mid a Eh, waxaa ka mid a basasha waxaa ka mid a baradhada waxaa ka mid a ilaadankiisa yaanyada ka mid a waxaa ka mid a eh, muxuu ahaa begelka waa tiro badan yihiin wax la soo koobi kara maaha waxaa ka mid a marka beerahaas oo biyaha ay ka marayaan sida raashinka hadda ka baxaya digirta lagu abuuri karaa qaraha lagu abuuri karaa waxaa lagu abuuri karaa galleyda lagu abuuri karaa masagada lagu abuuri karaa bariiska lagu bariiska hadda markaan bariiska iskor taago soomaaliya bariisay ku waaratay meel walba lacagtii hantidii soomaaliya intay qaadaan ganacsadu hantidii soomaaliya oo dhan sheey ku shubeen markaasaa bariis wuxuu yahay aadan oqon wuxuu ka baxay aadan garanayn iyo baasta waxaan garanayn iyo saliid aadan garanayn wax laga sameeyey iyo ayay ayay keenayaan beertii waxa weeye saliidda sisin baa ka baxaysa waxaa ka baxaya ilaada bariiskiyaa ka baxaya waxaa ka baxaya digir baa ka baxaysa waxaa ka baxaya qarihii waxaa ka baxaya masago ama moordi hadba nin balba si u yaqaan Ee, bariisku waagii ee, dowladda siyaad barre jirtay meelo kamid a jubbooyinka waa lagu abuuri jiray laakiin ee, hadda adigu meelo ka baxaya ma arag haa dhasheega wuxuu ku yaaba birbirisw ka baxaa oo ilaadankiisa si toosa biyo aysan uga baxayn oo hadeer beer hadeer ku taalla magaaladan saakow geeskeeda oo biyo marayaan hadda nin odayho ugaasa ii sheegay beerta hadda beriisan ku abay wuu soo dhashay waa la barbaarinaya waan ku abuurayaan waana baxayaa ma garatay marka waxaad leedahay dadka beriska ee kuwaa show beris jacaylu ka batay een gudaha dalka uu ka baxay ha abuurtaan intii dibadda ka dooni lahayn mid aan wax uu ku fadhiyo la arag oo ka raqiisan oo wax walbaba ay ku helayaan oo oo ka macaan oo ka tayo wanaagsan oo aan balaayo lagu darin oo aan warshad marin ayay helayaan oo nadiif oo haddana beeraha lagu sii abuuri karo oo sida abuurka kale loo abuuray helayaan adeer magarad waayahay een dadku sidee bay uga faa'iidaystaan ee dhulkan nimcadu qotonto oo maaragtay wax soo saarka ku wanaagsan ee ka waran bal ee bulshadu aad ma uga faa'iidaystaan ha waxa weeye ah, waa runtaa dad badan oo wax ka kala soo baxa way jiraan oo sida dhasheegyada iyo sida ilaadankiisa beeraha jiimada oo lacag badan geliyey oo qarashkaas geliyey way jiraan laakiin sidii la rabay ma aha sidii la rabay waxa weeye soomaaliya oo dhan bay ku filaan lahayd waxay ku filaan lahayd dhulka xataa roobka biyaha la gaarsiin karaa waaba dhowda hal toban kilomitr iyo shan kilomitr ay u jirtaa waa beero adablaa oo oo roobka keliya lagu abuuro oo wax ka- wax walbaba ay ka baxayaan webigiina korkooda u maraya marka waxaad leedahay eh, shan kilomitr lix kilomitr u jiraa webigii waa in loo soo jiidaa fiicnaada lasoo le labaatan kilomitr soddon kilomitr la geyn karaa oo sida hadda sida niman injineer ah oo hadda biyogeliya magaalada aan joognay waxaan weydiiyey ilaa idankiisa waaba tano meel walbaad biyogelinaysaane beerahan biyaha ma gaarsiin kartaa ninkaa taq- eh, injineerka wuxuu yidhi toban kilomitr baan geyn karaa nin maanta baahiba arki lahay boqol tacab nin haysta konton tacab nin haysto beertiisa biyo lagu shubay adduunyada dhan ayuu iib geyn lahay waxaa ka baxaya walaa roob ay awalka sugayeen laakiin biyo iska jooga oo ilaad mar walba waxa aad ku abuuranayso wax la heli kara ma maaliyadda ugu weyn ayaa ka soo bixi lahayd ma garat dadkan soomaaliyeed marka oo maaragtay dibadaha u tahriibaya waddamada shisheeye aadaya iyagoo dhulka caynkaana haysta oo aan wax soo saaranayn maxaad u soo jeedinaysaa waxaa laga yaabaa ninku beertoodii oo webigii jiinkiisa saaran inuu ka tage maaragtay uu ka tuugsado america mase ee yurub ha waa alla su-aal fiican wey alla ku barakeeyo horta sideeda dadkaas waa dad dahabku kor taagan dahab nin dahabku kor taagan oo oo gaajo u dhimanaya oo kale wey oo marka gaalna tuugsanaya mid qaxootiyu u baxo kenya iyo etoobiya noogu xiga midna wuxuu galay yurub maalin walba wuxuu u taaganya diyaarad inuu raaco inuu wax qabsadaan ma raba beertiisiiyana ku taalla nimcada noocaasana ka soo baxaysa adduunyada ilaahay buu iibge- u iibgeyn lahay badeecada kas- eh, beeca miraha ka soo baxaya marka kuwaasi waa dhunsan yihiin waxaan leenahay oon kula talinaynaa oon ku adkaynaynaa inay dhulkooda tabcadaan oo xalaasha cunaan oo xaaraanta ka tagaan oo gaalada ay isu dhiibeen oo ilaahay ilaadankiisa caabudkiisa uga tageen ay iska dhaafaan waa dadka hadda oo galay baarlamaanka iyo qurunka galay waa dadka beerahoodii ka tegey weeye oo beerahoodii maanta iska yaalin oo geeda ka kor baxeen oo wax ilaadiga anaa alena waa ku leeyahay int- nin tabcadana uma ogola meeshaasuuna gaaluuna gacanta u taaganaya kuwa noocaas ee lagu- iyo ha ku dayanine nin walboo degan deegaankan jubbooyinka beeraha ilaahay barwaaqada dhigay oo nimcadu taallo tabcada oo u soo noqda oo sameeya iskaashato sameeya dahabkan dhulka ku yaalla kala soo baxa oo baahida ilaadi dhulka ilaadankiisa mujaahidiintii baa dhulkii nabad ka dhigay dhulku waa nabad qof haddaad maalinta bilyan haysato ku taabanaya male marka dhulkii waa kan nimcadaanaa taalle iska daaya dahabka ha ka tegin inaan naarta iyo gaaladan ha gelin kaalayo tabcada dhulkii ilaadankiisa waa laga dhergayaa haddana caqligu waa soo siyaaday sida wax loo tabcadaa la bartay sidii hore waa laga roonyaa awal iyo amba un baa la daba joogay hadda cagafcagafaa la helay baalooyin wax bixinayaa la helay dhulka kuwa jeexayaa la helay waxa weye kanaalay bixinayaan biyahay geynayaan meeshii la rabo war dhulkan nimcada oo barwaaqada ilaahay dhigay kaalaya marka waxa weeyaan sidaas ayaan ku talinaya ka kaalaya dhulka aad ka tuugsaneed oo gaalada iyo qurunka ou yahay oo karoonaha iyo masiibada idinku laysay oo ila adig gaaladii adinka aad u tuugsateen ay maanta dhac noogu yimaadeen annaga not- maanta ay ku baaba'een maalin la arko lagu laynayo wax ay ka dhacaan soomaaliya raadinaya adina ayagiiyaad aadeen ayaga karoonaa soo baabi'iyey adinkana karoonaa idin dili doono ka kaalay oo dhulka islaamka imaadan leh ninka beertiisa jooga oo webiga jiinkiisa iyagu taallo oo tuulo u- een, u dhow reerkiisu een, u degan yahay qudaar iyo waxyaabo kala duwan ay u baxayaan bisha bilka ku baxaya muxuu leegyahay mase waxaad leedahay maba dareemayaba ee bilka ku baxayo asigaa lacag badan oo kala helaya adeer adeer maba dareemayaba waxa weeye qudaartaa kala duwan markuu tabcado gal- islaantu waxa weeye beertay iska aadaysaa maba u baahna waxeeday soo gurana suuqay keensanaysaa waa gadanaysaa beertayoo sideeda jeebabkeeda buuxay guriga iska aadaysaa afar afaray guursadaan nimanka nuuca afaray guursadaan afar beeroodaana la siinaya naagta marka naag walba beerteeda la siinaya ninkan waaba tamasho waay keligiis uu iska socdaa habeenba cida u hoyanaya naag walbana ma raalligeeday ku taha beerteeda iska guranaysaa barwaaq guriga aniga intaana ii taalla naaguna isma isma khilaafaan oo naagaha noocaan oo saa u shaqeys dad is- isqaabilsan wey beeraha way isla falayaan way isla gelayaan waa isla waa waa shirko waa shirkad wey marka waxa weye ninkaan marka suuquu taagan yahay maalin la arko maba shaqeeyaba marmar dhifo maahan batrooni waayo dhulka nin ilaahay u dhaliyaa dhergaa layi dhulka ninka ilaahay u dhaliya aa dherga marka dheragtiyu haystaa ninkaas ma garata ugu dambeyn maxaad kusoo gebagabeynaysa waxaan ku soo gebangebaynayaa horta qaybta waa sheegay markaan ku noqdo qaybtii eh, biyaha jiimada iyo webiga waa sheegay dhul kale oo adabla oo adable la yiraa oo ilaadankiisa lagu tabco digirta iyo eh, muxuu ahaa masagada iyo ganleyda iyo muxuu ahaa sisinta ayaa jiro oo roobka ku da-a oo sanadkii labayo tobanka biloodba laba jeer wax laga goostaa jiro dhulkaas nimco weeye waa layska geed qaadanaya wax boqol tacable laba boqoloo tacble nimanka geelow ka gadaya kaala iska arag hal maalin hadday ku taaganto oo boqol looroo sisina u baxdo toban qaalmood labaatan qaalmood u gadanaya dhulku horta midkaasuna waa saas nimcadaasaa taalla kanina waa kii horeon tilmaanay marka waxaan ku soo gebangebaynayaa war ilaahii idin abuuray oo berri qayaama idinla xisaabtamaya oo gaalada aad deriska u noqoteen idinkula xisaabtamaya oo naar iyo janno leh wuxuu idiin abuuray dhul wanaagsan oo oo la- barwaaqo ah oo webi leh oo dhasheeg leh oo jiimo leh oo adablo leh oo wax walba ay ka baxayaan oo roobka laba xilli ku da-ayo laba xillibuu da-ayaa dayr iyo gu weeye u da-ayaa marka xagayaa jira hadda saddex bilood roob nagama qaadin hadda meel walba saasuu iska da-aya barwaaqada hadda ku taalla bi- gosha hadda ku taalla oo dhulka ilaada biyuhu maraya ku taalla haddaad weligeed debikan lama arag galleyda iyo digirta iyo waxa ku yaalla sisin yaabbaad u dhimanaysa war kaalayo nimcada noocaana taalle ka kaalaya kufriga iyo gogosha masiibo oo islaamkiina u imaada oo diintiina kaba oo janno raadiya oo naarta ka carara oo ilaahay ilaadankiisa idin abuuro samadaa iyo dhulkaa gogley aamina meeshuu idinku makaniyey oo berihin iyo barwaqdiina ku taallo kuwa aysan ugu oolana waaba la siinaya ha yimaadeen ninkii wax tabcanaya waar shirkada ka noqda oo isku isku darsama oo ilaadankiisa waxa weeye hoola la soo bax hanti weeye hal maalin haddii hal sanad haddii beerta aaran kuu noqoto waxa weeye waxaad baabuuraad gadanaysaa xataa wax kale iska daay marka nimcaa taalle soo dhowaadaan idin leenahay taladaasaan idinkula talinaynaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabadan maxamed jamcaale khayre oo ka mid ah beeraleyda jubbooyinka iminkana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka bocorka laga helo waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan bocorka waa geed ay soomaalidu taqaano waxaanu badanaa ku darsanaa suugada dad dhifan cabitaan ahaan ayay u isticmaalaan laakiin midhaha bocorka waxay xambaarsan yihiin faa'iidooyin badan waxaana laga sameeyaa saliid loo adeegsado nafaqo iyo caafimaad ahaan intaba saliiddaas waxaa loo yaqaanaa bamkin seed oil waxaana laga helaa dukaamada waddamo qaarkood waxaan halkan ku soo koobaynaa siddeed faa'iido oo cilmi baaris ahaan la xaqiijiyey maadada magnesiamta iyo wadnaha midhaha bocorka waxaa ka buuxa macdanta magnesium loo yaqaano macdantan oo ka qayb qaadata tamarta jidhka shaqada wadnaha caafimaadka ilkaha iyo lafaha dabacsanaanta xididaha iyo dheefshiidka waxay aad muhiim ugu tahay garaaca iyo shaqada murqaha wadnaha maadada zinki iyo difaaca jidhka midhaha waxaa ka buuxo maadada zinki waxay jidhka muhiim ugu tahay dhowr waxyaabood sida ka qayb qaadashada xoojinta difaaca jidhka korriimada unugyada jidhka hurdada dhadhanka carfinta caafimaadka maqaarka xakamaynta sokorta jidhka iyo caafimaadka jinsiga ee ragga dadka ay maadadan ku yar tahay waxaa lagu arkaa hergab soo noqnoqdo caajis badan niyadjab findoob miisaan yari iyo ku liidashada waxbarashada iyo xifdinta waxay door weyn ka ciyaartaa sare u qaadista difaaca jidhka carruurta iyo dadka waaweynba omega mainstari iyo macaanka waa dufan caafimaadka u roon waxaana midhahan lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee laga helo dufankan waxay isku beddeshaa maado loo yaqaano alfalinolinic acdi oo muhiim u ah ka hortagga macaanka ama nuqsaanta hormoonka insulinka caafimaadka ragga midhaha bocorka sidaan horay u soo sheegnay waxaa ka buuxa maadada zinki tan oo muhiim u ah shaqada qanjirka ragga ee borostaatada waxaa lagu daaweeyaa bararka qanjirka borostaatada haweenka dhalmadayska ah midhaha bocorka waxaa ku jira maado dabiici ah oo loo yaqaano fytorestogens cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la arkay inay kordhiso kolestaroolka fiican ee h d l waxayna hoos u dhigtaa dhiikarka madax xanuunka kalagoosi xanuunka iyo hurka la dareemo xilliga dhalmadayska sunsaarista iyo beerka midhaha bocorka waxaa ku jira macdan sunta ka saarta jidhka taasoo caawisa shaqada beerka maadada taraybtufaan iyo hurdada midhaha waxaa ku jira macdanta taraybtufaan tan oo laga sameeyo hormoonka hurdada kontarola waxay saliiddan muhiim u tahay dadka ka sheegta hurdo la'aanta qarowga daalka hurdada ka dambeeyo iyo dadka madax xanuunka la soo tooso lafa xanuunka iyo roomatiisamka saliidda midhaha bocorka waxay cilmibaaristu aragtay inay isku awood yihiin xagga waxtarka daawada loo yaqaano indomithasin oo loo qaato xanuun baabi'iyaha lafa xanuunka weliba iyadoo waxyeello aan lahayn sidee loo isticmaalaa saliidda cunnada ayaa lagu darsan karaa korka waa la marsan karaa haddii midhaha toos loo isticmaalayo waa in biyo lala dhigaa muddo nus saac ah kadib waxaad ku qallajinaysaa foornada ama waad duban kartaa adigoo aan gubin heerka waa inaadan dhaafsiin toddobaatan iyo shan digrii intaa ayaana gasaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuxa walasyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي